bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ku dhawaada warkaaminama idaacadda warsan uu kogolowdiyon ku wiin weliba kubidaha qaar ka mid a barakacyaal ku nool magaalada tambaydhobe iyo weliba iyo saamaytay roobkii wiinay ee maalmahan ku qubadaay iyoona dhibaatadaasi yaasibiin ka awdahayaan lama sano kadib garahagii zooba use geega lahosi madawiine farmaajo uska hadalay lama sano kadib garahagii zooba james swana uska hadalay lama sano kadib garahagii isgoyska zooba binaanbaha ka socda magaalada jowhar kulamo ka socdana magaalada kismaayo ciidamada booliisku dhuusmaraabe iyo toogidan dhan hubaysan maxkamada la horjeeyay siyaasi muuse alijama hildhibaana hilkagaadisanka hanjabiya madawiinaga puntland magaalada beledweyne weliba dhaqgoobada iyo shira lanka horseeda u fatahaadee webiga kajeysadii oo saameyn weyn ku weeldhatiyay shacabka beledweyne gays saciid owse ku guulaysadii doorashadii tunisiya godowdaas iyo godobo kale oo fara badan wararka caalamkana ka jiraan ayaa warkahaminan ma-oonimaadan ku dheegaasan diyaar garooba usigio fidsana
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
qaar kumid ee barakayaalka ku nool magaalada dambaydhabo iyo weliba iyo ka awdeen dhibaatada iyo ka haysata meelo iyo ku noolyin waana saamaytii roobabkii waktiyaal kun ilaa iyo geegabuus kugu baday magaalada dambaydhabo iyo inta badan sheegaan in iyo ba-iyo walyaab likagabda un haysan meelasayn iyo dhiigi iyo bi rafaad fara badanba ka haysada usaadalmar yaa qodobkuni faahfaahiye warsanyo irideen roobabkii deerta ee basalkun maalmawilha dhaafini safaylo unku qubdaayi gudaa beledkun baydhabo maybaa kolkiiba habambahoha ee saamaynta usakaweeldhadii bogtaale degan moorigashiimeedka kiyaalaan beledkun baydhabo haanaasoo un lahayna meeliyo kuuga badaayaan roobka sidamaada waana lislawada aragohay waana sheegowna un lahayna wakhtiga roobka kolkuusa dhiyawna lankista miilisku sawarado koro dhibicda roobka iyo oo an dheerta hunguriyaan iyo haysata waana haysadaan owlaad abeedan minisqadhe eh waayeele an adkaysado korno dhaxan i gaajo maanalanku garaawaana isaag maalan weliba waa horjoogiga kaamka weliba waa horroogiga kaamka haluul i hargaan oo deganyiin bogtaal usub dhawaanlaha ku kiinani degankiiyo kolkiiyo dhaafeen hoolagiyo baadiyada ka dhagadaayeen kol horena ku quursadeen nacfo beero ku kooyi kolkii lamaadii fasal enka damboyti abaarsadeen isaaqa maybaa erey bogtaalon weli imbaahanyiine gargaar bini'aadanima ini lanfidii wasan meeliyo degeen waana kaga shiimayeen roobka hagali aawidie boqolyo nagati
ani argahaytan maybaha gudoomiyii haluulii hargaan magaaga isaaq maalangan lare ilaahay baa mahadis kulle nicmo ilaahay ninsheeni yaa macnaha ilaahay nicmadiis dhafisa dadku waxyaale ka deyrasa nicmadii ilaahay ninsheeni yaa mayni nagatay meel bohol ee degni halay i hamiin horo indhaka umadkasiin inagu inagu jiidano idbi ido badbaadiyano waa ka nin bari kaamka biyoji kan isin kaamirada ka arga doontaango roobtii irkaka kooyta ama inoglayka dhiyaas ama hallayka dhiyaas biyo hoosaha galahayaan kornaha galahayaan marka ilaahay ba walda siiyay maamulka koonfur galbeed iyo hay-ado samafalka may ba ka codsadaane maadada koowaad mayl rey tanfileesadan dabadale oo goy fadheedo horta waynba ambaahagna iniyoonay ba degdeg inlahnila deere madii una ernay shacabkii koonfur galbeed beertoomay ba degegnaa beero dhatiyo e kaamata binaanka ku jarne beera degni beer heere ahayti ilaahay mayba ninsheenay rooba ninsheeni usi mahadad le roobka langhelnana nicmo mal helaw hoolagay shalay baahnaayeen geeg wala biidhowaran booshashkiyo deganyiin oo ku suubsan ulo maragelin ee kartoomi ee halag liskada dabi oyo guriyay sidoo hayaan wasankiyo dhisaayeenna shiliidii angmaadii iniyo kuuga badaan iriido kuleel iyo waana sugaayeen inay roobka ku horyo helaan baca minatee kordho saaradaan ku helaanna maamulka iyo weliba hay-ado gargaarka kureedna iyo kuuga badaan roobka habahaato siiyo qorsheeyayeen walba managana in lan gargaara isku dhaafo dhiibaalmahinkaseenasi haaljo lung ogaada roobkana wasankii usa la sugaaya okii edraaytay tomiyo afarta oktoobarna hagudagali oo ku horba bilaawdi kubiya ulaadin oo qaado fadi walay un haysana hataa halkan walka kartana haysana idin haysana meel jika kuweel dhadaana madle ali ali eedan dhibaataysanaha nahaniili deero fadaana ali ali eedan dhibaataysanaha nahaniili deero fadaana degdega iyoonay tohoy ba adiya i idinjee walay ulaadin ku noolaysana fanini nahaniili deero fadaana roobka kan hatahanahaayo kan ee bahatiku gargaro hayna kan waa baniinkunaga kumeeluna baryaana madle walaalayaalow hay-adda sharafta le adhiya adhi una eeran dhibagnaha walaalayaal loo biyola rafaadi ahay baahinayla jarta raamaninayla jarta alaabtana biyodaadi inta dhibaato ka roogna ilaahay jeewalna neetaro fadaana biyoodana minateedana berko biyodaadi inta dhibaato ka roogna walna neetaro fadaana hay-adda hata oo haalka kuhunyo rajamaa hooba mahaysadaan iniyoo hadalaan anka yaraan war yo ini la dheegay yo istuseen wali fadaayana kol hoobiyo sheegeen war yo doo'yona warbaahinta gaad iniyoo helaan dad hadal yo ajiibo owaad yo walku qobda maad yo undamgada daleeliyo fidhiyaanna unku gargaara ciidan mahadsanyo saadka magaalada beledweyne ee haruntaha gobolka hiiraan weliba laku gobday shir lanku horseedowa saameynta usa kuweeldhidii fatahade webiga waana iyo inta badan shacabka meedhasaya dhibwiinka gobana bashiir cabdulaahi ismaan iyo hadiri godobkaas magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan lagu hadlayey sida looga hortagi karo fatahaada webiga shabeelle uu sameeyo waxaana kulanka ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale waxaana uu sheegay in ay jirto khatar ku aadan fatahaada uu sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne inaan halkan kusoo gebagabayno shir looga hadlayey ka hortaga biyobaxada gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyn iyo dhammaan gobolka hiiraan oo runtii maraya xaalad aad u sarraysa oo aan qiyaaseenno inay maaragtay biyuhu maalin kasta iyo habeen kasta iyo daqiiqad kasta inay soo bixi karaan waxaan maanta la shirnay dhammaan hay-adihii samafalka kuwii caalamiga ahaa iyo kuwii local n g ska ahaa inay u diyaar garoobaan sidii loo kaalmayn lahaa dadka la qiyaasayo inay ka barakacaan fatahaadda biyaha anagoo ku hadlaaya magaca gobolka hiiraan waxaan abiil u jeedinayaa dhammaan hay-adaha samafalka dhammaan beesha caalamka dadka daneeya bini'aadanimada inay u soo gurmadaan dadka la qiyaasayo inay maaragta maxaan ku idhaahdaa ay ku dhuftaan daadadka biyaha ka soo rogmada webiga oo oo la qiyaasayo inay ku guryo beelaan ay ku xoolo beelaan inay usoo gurmadaan gacan la siiyo loo diyaariyo hooy iyo biyo iyo cunto iyo dawo iyo security loogu diyaariyo meelaha maxaan ku idhahdaa loo qiyaasay ama loo bistaangareeyey inay u qaxaan oo ah meelaha joogoodu sarreeyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne ayuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan wax u qabashada dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada kale iyadoo qaarkood hay-adaha lagu eedeeyo in aysan wax u qabanin dadka ku nool magaalada beledweyne waxaan u jeedinayaa baak beesha caalamka hay-adaha samafalka united nationka iyo dhammaan daqbixyaasha caalamka maaka maalmahan oo dhan isha ayaan ku haynay waxaan maalmahan aan la joognay lix mitir wuxuu soo maray shan mitir wuxuu soo maray afar mitir hadda wuxuu maraa maximumka ugu sarreeya ee fatahaadda la rajaynaya waxa waaye markuu gaaro toddoba mitir oo hadda aan taagannahay waqtigeedii marka waxaa muuqata halis waxaa muuqata khatar oo daqiiqad kasta ay dhici karto biyobaxada inay dhacdo marka sidaas ayaa maanta nagu khasbaysa inaan diyaargarow maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha samafalka oo iskaashanaya inaan u diyaargarowno inay dhici karto masiibadaas daqiiqad kastoo soo socota ee u diyaargaroobaan inay tagaan meelaha loo asteeyey inay tagaan oo ah meelaha joogoodu sarreeyo sida maxaan ku idhaahdaa bannaanka ceel jaalle iyo meelaha kale oo loo diyaariyey oo aan ku diyaarinay shaltaris iyo cunto iyo biyo aan ku diyaarinay inay u diyaar garoobaan inay mar kasta ay ka filjignaadaan oo ay xirxirtaan alaabahooda oo ay maxaan ku idhahdaa samaystaan meelihii ay ku kaydsan lahaayeen maxaan ku idhahdaa alaabada guriga loogu tagaayo diyaar garow inay sameeyaan marka daqiiqad kasta way dhici kartaa ilaahi hadduu yidhaahdo waxaana rajaynaynaa mashruucaas oo socon doono muddo laba sano ah mar dhow in la dhagax dhigi doono oo maxaan ku idhahdaa maalgelintiisu ay naga saaciidi doonaan international communityga khaasatan european unionka ayaan rajaynaya insha allah mar dhowna waxaan rajaynaynaa mashruucaas in la dhagax dhigi doono markuu la dhagax dhiga oo muddadaas labada sana u dhammaadana in magaaladan ay yaraa doonto biyo badan inay ka soo baxaan ciidan mahadsan bashiir cabdulaahi usmaan geergoo kaale tomiyo afarta oktoobar sanada lamada kun iyo tomiyo todobaii magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska zoobo oo lambi tomiyo afarta oktoobar ayaa ka dhigay qaraga inkubiina ee soomaaliya weliba haddee ilkaroogee muddo dhamasan ee qarahgaasiya weliba uuse kuwal yeeloway walku badan kun qof iyadana qarahgaasay la adeegsadiyey baabuura dhahkabuuye walyaabo qarhaw welibana dadka inka badan iyo walkanagdan iyo haayana dad ganacsi isgoyskaas kalahayan iyo hanu wadada maraayeen haddaba sanadkii labaad ayaa la dhigiyay xuska xasuusta garaxka zoob iyadana maamulka gobolka banaadir uuse qabanqaabiyaa iyo huska maalinta isla markaasna si wiinlanka dareemi magaalada muqdisho madaxda dowladda iyo ahaan gobolka iyo weliba hiraabtunka howlan ka qaybgalowka huska tumiyo afarta oktoobar oo maalin mudowga eh dadka soomaaliyeed dadweyne fara badan iyo sidoo kale iska diyaariyaayan hiraabtan huska qarahagii wiina ee tumiyo afarta oktoobar ee sanadkii hore geega kala kadhi geega amal usa kadhi isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho ammaanka guud ee muqdisho iyo ciidan adkay walibana hiringa geega gaar ku mid ah jidadka muhiimka ee magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay laamisani kadib garahag iyo khasaarada badanaya dhali oo geega amal ee sanadkii labada kun tomiyo todobadii ee ka dhihi isgoyska zoobe ee muqdisho tomiyo afarta oktoobar weliba waa maalin xasuusi oo murugo leh dadkaanana soomaaliyeeduna maalinkaasay waynay boqolaal muwaadiniin oo ah inteeganaya reedan dhasowkiyo horumarka dalkaana waa maalin iyo argagixisada si arhandore nhasuuqena boqolaal muwaadiniin oo iyo ku howlinayan nolol maalmoodyo waana agoomeeyan kumanaanyaale dhankas oo soomaaliyeed weliba xasuusan ee daraankii murugada dhahay ee ka dhiyay weerarkan bahalnimada ee ee argagixisada kabar tilmaamaysadeen shaceebkaana islamada taasay weliba muhiima in xasuusanaana muwaadiniinta soomaaliyeed iyo dhankabaanyo inti iyo xasuustaan gurmadki iyo sida dhammaan dadkaana soomaaliyeed oo kawadana insurumowka walqobsashada shacabkaana dhibaatayowka adowga tan iyo waqtigaas dowladda weliba ay hoojiday howlgalo qorshaysan ee lakala horseedo falaalka waxasnimada ee oo qorshaysatay argagixisada welibana geesiyaalka ciidamada qalabka wada burburiyeen saldhigyo adowga hakumaleega jireen weerarada arhandorada ee weliba sidoo kalena weliba ciidanka ka horeeyeen deegaano iyo adowga ka dhibaateeyeen muwaadiniintaanana ku nool inka dambeyntii weliba ilaahay weydiiyaanee naxariistiisa shuhadada una-ona noo dhamadeena dad fara badan weerarkana noo ka dhamadeena ununa faraana xukuumadda intee la kuwarqabo dhammaan muwaadiniinta lihaajo kuwaayana falka bani aadanimada ka bahsana wakiilka gaarka hogayaha guud ee garamada midoobey oo gaabilsana soomaaliya ambasador james swan ayaa ka hadlay qarahagii geega amal tumiyo afartii bili oktoobar ee sanada labada kun iyo tomiyo sagaalta ka dhigay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya oo usa dad badan ka dhamdeen welibaa sheegay ambasador james swan ti weli galbidio iyo go-nayn iniyo xasuusmin dadkii ka dhamadayay qarahgaasi islamarkaasna iyo xanuun la qeybsadaayan dadkii ehlidio iyo kuwal yeeloobeen sidoo kale usoona sii hadalaa iyo sheegay inta garamada midoobey ee soomaaliya garab surunta go-aanka dadka soomaaliyeed intii iyo xaqiijinta dhabaha nabadeed iyo barwaaqada hadalka wakiilka gaarka ee hogayaha guud ee garamada midoobe oo ngaabilsan soomaaliya james sowan ayaa ku eedeey hiligeega magaalada muqdisho lakoosahaya dhamasana kadib garahagii wiina ee ka dhiyay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho qaar ku mid a shabeebka ku nool magaalada jowhar ee caasimada hiirshabeelle iyo waqti dhow weliba iyo magaaladaasay ka bilaaween banaanbahayo ka dhan ee ciidamada booliska hiirshabeelle ee ka howlgalayaan magaalada jowharta banaanbahag iyo dhaanka horjeeday howlgaliyo hiraabtun ee ciidamada booliska kasoo been xaafada ka tirsana magaaladaasi islamarkaasna iyo ka gobadeen dad korandhaafeen ilaa iyo boqol qof haanasan iyo dhallinyaran badan dhallinyaradan iyana gobgobadii welibaana la sheegay intiiyo ka dambeeyana qarahagii bambagahay ee lakadilay gadoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka shabeellaha dhexe mahmuud dugaal iyo iyo eriishe hile bamka laku weerari baabura kayaala xaafada hanti wadaaga dadkiya kihirinyiinga eheladayo iyo yaalsho waliba iyo muujiyenga binaanbaha aka ku horjeedana dadkiyo ciidamada booliska hirshabeelle hireen walibana wararka una helahayna sheegahayana in ciidamada dadka binaanbahayaalka ah iyo kiridaayana rasaas fara badana madaxweynaha puntland mudane saciid cabdilaahi dani iyo halay kulun hogwaraysi ee dhagaadi gaar kumid ee hogaanka dhaqanka ee jubbaland kulunka weliba goobjoogkaha ay madaxweyneyaal ka tirsana minka kor ee soomaaliya oo iyo kumid haayana madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan farole xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin kumid ee lamada gol ee puntland gadoomiyagii hore ee baarlamaanka puntland axmed cali xaashi siyaasiyiin helada ku qabadeen puntland iyo soomaaliya ganacsato hogaan dhaqan iyo xubno ka socda ururada bulshada kulankanti isu socday weliba dhanka hadalaya xaalada guud ee jubbaland isbedeladii iyo hamareen magaalada kismaayo iyo horumarada lasobi madaxweynaha puntland mudane saciid cabdilaahi deni iyo dhugunsaday warbixinta hogaanka dhaqanka siyaasiya hogaanka dhaqanka siyeen welibana kala daramaya ilaalinta amniga iyo ka shaqeynta horumarka madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi daniya kismaayo saadiye waana ku qiibgalay almasaarka madaxweynaha jubbaland intii uusa meedhasay kusuganahayna kulamo weliba dhaweeldhaday qeebashal gadisan ee bulshada siyaasiyiin iyo madaxda jubbaland wararka la ka helahaya magaalada dhusmareeb ee aarunta maamulka galmudug iyo weliba iyo sheegahayna ciidamada kusugan saldhiga booliska degmadaas iyo xalay toogdeen lanhubaysnaayo iska day intii uusa gala saldhiga booliska degmadaas toogashada lanku hubaysan iyo qoykii kadib markii iska day intii uusa gala saldhiga habaato iyo ku amareen intii uusa sulamay ciidamada ilaalada saldhiga balse uusa rasaasay ay ku fureen taasan iyo shaantii intii uusa toogdana sida iyo xaqiijiyana ilo deegaanka ee toogashada lanka hubaysana ay ka hor iyo wararka weliba iyo sheegana intii iusa rasaasaysana ay daqiiqado hasoodeen intuu isu dhexmari wasoona iyo ciidamada booliiskan ee saldhigga kusugan iyadoona anka dambeyntii toogdeena ilaa iyo haddee may oga walow sahaay shagsiga hubaysnaay oo iskaday intii usa gala saldhigga dhuusmareeb ee lakatoogidii welibana saraakiilka tirsana booliiskiiyo sheegan intii rasaas israsaasayntii dhiidii iyo khasaare dhinisho hankudeerna xaalada magaalada dhusmareeb iyo hiraabtun haytitoo aadiye welibana socdee iska socodka dadka iyo baabuurta shalgadisan ee magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug maxkamada darajada koowaad ee gobolka bari puntland iyo geeg weliba oo asliin ah iyo horjeeytay siyaasi muuse ali jaamac kaasoo somaalin ka hor us boogosaasi ka hireen ciidamada booliska dowlad goboleedka puntland siyaasiga iyo ka hor hiritaan shay weliba ku dhiib galay kulan iyo weeldhadeen odayaal iyo siyaasiyiinta kokumida beelo degow deegaanada puntland iyo ona eedeen iyo dhaliil injeediyana xukuumadda maamulka puntland islamarkaasna usa goobta ka agdhiyey war-saxaafadeed hakubahi odayaalka shirka weeldhadii maamulka puntland iyo siyaasi muuse ali jama weliba iyo ka eedayana intiisa jeysidii aflagaada maxkamadeeda inkastoo maxkamada darajada koowaad ee gobolka bari puntland iyo faahfaahin kubina kisakow maxkamad jeynta siyaasiga iyo warar ah kubahayana weliba iyo sheegaan anti gaar kumid a odayaalkii walgorodka gobolka beri iyo wadana dadaale lakafadow inuusa damiinadan waana dhisi dayey siyaasiga xildhibaana ka tirsana baarlamaanka puntland iyo weliba iyo warbaahinta kala hadaleena magaalada garoobe welibaana iyo dhaliilana siyaasadii oo ka shaqeeyana xukuumadda oo uu soo hogaamiyo waa madaxweyne saciid cabdilaahi dani shirsho iyo weliba ku sheegan in sagaalkii bilood ee usaxiilkahaayi usaqaadiya dhammaantiyo haayana ahaano baalmarsan doorad sababogilan dooradii islamarkaasna usan fulina ballanqaadkii ususuubi xilligii laka jiri doorashada koo kamid ee hubno baarlamaanka puntland iyo iska hadalay xildhibaanada weliba iyo sheegan anti maamul goboleedyada iyo kumid ayina puntland iyo diidayn in iyo ka dhaqman nidaamka federaalka ee xilligaas dalka ka jiri weliba uu sheegay in maalmo ka hor deegaanada puntland saadanaha wasiir ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya habhaato dhammaan go-aanadii iyo andhakooyana iyo haayana xalinta khilaafka dowladda iyo puntland iyo ku gaadeen go-aanka shaleediis oo lakadhatadhada ay hildhibaanadii odayaalka dhaqanka puntland dhanka dambeyntii weliba kadhaliilaya ka qaybgalowka hablada lamasaarka madaweynada jubbaland weliban ka hanjabeen in iyo kalsoonida kalanagada doonaan haddii uu suroojiba ay tillaabooyinkuusa qaadahaya aqoon-yahanka diinta ka adagee qays saciid oo siyaasadda ka cusub iyo guul eed muwiinka deeri doorashadii shalbahowka hayti ee tunisiya usoona ka adkaaday maalqubeenka warbaahinta nabiil qurey sidii oo muujiyaan natiije hordhace saciid owsase madaha banaan tartamay iyo hali anka yaraana todobaati ee lama dhibi shan boqolkiiba codadka sidii oo muujiyana natiijada hordhaca ee sii daytay shirkadda mhot welibana afartan dhawoodka ka adkaadaya gurey kumanaan qof iyaa in isku binaan baheen wadooyinka magaalada caasimada ee tunis si oonka dabal degaana guule saciid astaanta qaranka iyoona ka heeseen astaanta qaranka natiijada rasmiga ah iyaa la fila in la dhowaaga geega saciid iyo anka mahadnagi da-yarta dalka in bog usub fureen welibana wacadka maray in iskadaya in iskaday doono inay dhasa tunisia usub qiyaastii sagaashan boqolkiiba dad da-diyo andhahayto tunisiyeed ilaa iyo labaatan ishan iyo odeeyana welibana iyo odsisiyeena qaysa siiyo umujan ra-y aruurinayo suubiyana macahadka sigma weli dhugunsadayaal warka habeenabiyo dhugunsadahaytan ciidamada suuriya ayaa bilaaban intii iyo deeran waqooyiga dalkaasay kadib markii dowladii yeeshaagtay intii iyo gurmadahaytay ciidamada kurdiyiinta ee cusub turkiga dagaalka kahaya warbaahinta dowladda weliba ayaa ku warmahaytay in ciidamada suuriya iyo guda angaleen kontonka kilomitara deegaanka dhiyowxad ka turkiga siyoonka horseedana howlgaalka ciidamada turkiga ee kadhoonka ah falaagada kurdiyiinta ee waqooyiga suuriya turkiga iyo howlgale militari ka bilaawi waqooyiga suuriya toddobaadkii lahadhaafi kaasoonuusa nkagon lahay in dagaalamiyaalka kurdiyiinta ka kasaara deegaanada xadka deegaanada iyo maamulka kurdiyiinta suuriya iyo maalmo ilahadhaafi weliba duqeeyeen turk ciidamada turkigana weliba iyo bartilmaamaysadaayeena lama magaalo oo muhiim ah oo ku yaalan hadka darashaebe yaa iska dhaxyi deegaanka hadka welibana sadhamida ka dhamadeena weerarada ciidamo ka tirsana dhamaddhina haddii maraykanka weliba shaa qaaday in ciidamada kalabaha waqooyiga suuriya dhugunsadayaal warkii hameynama oo aysan kala dareertan idaacadda warsan iyo antaniinka eg warka dalaal hilaal sheekh shu-aab iyo hasaari anoo ee maxamed war maxamed cabdulaahi iyo maxamed war faransa siina dareersiyaay warkanimida intii unidhetawdu ku kulmaana weliba siinka tabeesadaas iyo nabadgeliyo